maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka daacish kuwaasoo maalmo ka hor maxkamadda ay u fadhiisatay dhagaysiga dacwadda loo haystay labada nin ee maxkamadda xukunta ayaa lagu kala magacaabaa mahad maxamuud cabdi abuyaasiin iyo maxamed daa-uud daahir warsame doctor raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda daacish ee soomaaliya mahad maxamuud cabdi abuyaasiin ayaa lagu soo eedeeyey inuu ku howlanaa sidii uu u aas-aasi lahaa koox ka tirsan daacish oo ka howlgasha koonfurta soomaaliya halka maxamed daa-uud daahir oo loo yaqaano doctor raage lagu soo eedeeyey inuu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyey xukunka lagu riday raggan maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo caddaymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddayn laga qoray markhaatiga qiraalka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha daacish ee shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xidhiiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii daacish sannad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuyaasiin labo maxamed daa'uud daahir doctor raage ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay kusoo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qeybo ka tirsan magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa-in ah ku riday nin lagu eedeeyey sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka daacish saynab abukar maxamed v o a muqdisho